إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal biidni illaahi tacaalaa waxaa caawa masaajidkeenan masjidu sunna ee magaalada burco inoogu marti ah marti sharaf leh marti runtii la jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo a-shaykh saciid cabdiraxmaan faarax oo runtii in badan ee la rajaynayey ama la sugayey inuu gobolkeennan inoo yimaado si uu kelimaad xusuusin ah inoo yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala hididilooyinka iyo waxa weeyaan ducooyinka waa inaga aqbalay oo caawa sheekh waa ina hor fadhiyaa biidni illaahi tacaala wuxuu kelimaad dahabiya inaga odhan doonaa kelimado ku saabsan la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo u diyaargarowga loo diyaargaroobayo waxaan ku soo dhoweynayaa sheekha falyatafadal ishaykhu mashkuuran ma'juura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وق... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسانينا إنه توفيق لنا وافجيه أبشرتنا ونقو أديه وكما هد علينا حضورك شرفت بضن ugu sharfay inay kelimadan igu soo dhoweeyaan igana dhegaystaan waa xusnu danni aan isleeyahay ehel uma tihid ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ceebteenna asturo subxaanah uuna naga dhigo kuwii isugu yimaada khayrka iyo wanaagga kuna kala taga asaga kelimaddu dalabatu cilmi ayaa hor fadhiya wax cusub oo idnaan garanaynin ma soo wado laakiin waa xasuusin oo waxa laguu sheegayo ama waa waxaadan aqoonoo lagu barayo ama waa waxaa taqaanayo lagu xusuusinayo kelimadaydu waa tan dambe marka waa waxaan wada garanayno aan isxusuusinayno insha allahu tacaalaa waxay ku saabsan tahay inaannu isxasuusinno hor istaagga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo la kulankiisa subxaanah liqaagaas iyo kulankaa aada iyo aad u weyn ee aada iyo aad cadiimka u ah wax nagala gudboon hadda ayaa loo sii tashan karaa laakiin marka uu dhacayaahi qof kasta wuxuu ku soo diyaargaroobay oo uu wataba la golo tegayay alla subxaana wa tacaala wuxuu sheegay kitaabkiisa qur-aanka uu inoogu sheegay inuu kulankaasi jiro in asaga lala kulmayo waxaa la leeyahay man kaana yarjuu liqaa'a allah fa ina ajala allahi la aat qofkii aaminsanoo rajaynaya filanayo aaminsan in alle subxaana wa tacaala lala kulmayo ajashi ilaahay la aat ama ajasha yaree qof kasta uu gaarka u leeyahy ha noqoto ama ajashi weynayd oo qiyaamihii ha noqotee waa imaanaysaa wy waa hubaal inay imaanayso alla wuxuu ka sheekeeyey munaafiqiinta isagoo sheegaya in ay alle subxaana wa tacaala lala kulmayo faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownah ilaahay qalbigooda wuxuu kurab ku riday nifaaq nifaaqaasoo aan ka haraynin ilaa maalinka laga gaaro ay alle subxana wa tacaala la kulmaya maalin maa marka jirta alle subxaana wa tacaala lala kulmayo la hor istaagayo loo imaanayo qof kasta isagoo uu wata wixii uu soo shaqaystay buu la imaanaya alla wuxuu sheegay mar kale goodi midkiisa ugu daran iyo waciidka adag ee uu diyaariyey cid kasta oo beenisa la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala alla wuxuu leeyahay qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illaah xataa ida jaa'athum asaacatu baktatan qaluu ya xasratanaa cala maa farratnaa fiiha waxaa khasaaray kuwa beeniyey liqaa'a alle ilaahay hor istaagiisa iyo kolanka alle iyo maalinka qiyaame kuwa beeniyey waa khasaareen beenintaana waxay ku jireen ilaa laga gaaray goorma qiyaamihiiyo saacadii ilaahay u timid bakta si kadisa oo lama filaan ah iyagoon iska jirin ilaahay ugu timid alle wuxuu leeyahay ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وخسارين هو بينيي لقاء الله سبحانه وتعالى يلا كلان كالله سبحانه وتعالى بيني قل ياها مركا خساري وكو بينيي إني الله سبحانه وتعالى لكل ميا وركوذا لقمة جره مؤمنين توحي رميسيين إن الله سبحانه وتعالى هو الاستاقيا إنا إساقا لكل ميا الله نوحي نور شيقي xikmadda uu rusushiisa u soo diray bal uu cil iyo dhul u abuuray iyo aayadahan waaweyn ee hareeraheenna ka muuqda oo rusushiisa u soo diray oo kutubtiisa u soo dejiyey inay tahay in la xaqiijiyo rumaynta kulankaas loona diyaargaroobo oo qof kasta uu sahay u qaato kulanka isaga ee cadiimka ee weyn alla subxana wa tacala wuxuu leeyay allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarownaha uma istawaa cala alcarsh wasahara alshamsa walqamar كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آيضها اللي مركو كسو الشيكي عريا لولين أبو ري عركا أبو ري تير الآن إنه يالله سبحانه وتعالى عرشي سميتك كسر لي وياي قرحة أن يضيحا إصدام مريا آيضها واوي حوية إن تكو عبر قادتان وأضر ميسان لكلنكا يقيامها قيامه إنه دعا يوشيره حيالها وعقل وكتوصا يوي caqliga ayaa ku tusaya waa cadaalad in la helo qiyaame waa cadaalad in la helo qiyaame inkiraada la inkiraa qiyaamaha iyo kulanka alle subxaana wa tacaalana caqliga bini-aadanka ayaa diidaya ummadahan isdulmiyey oo dhiigga daadiyey oo xoolaha kala qaatay oo cirdigooda isu dha isku dhacay waa in la helaa maxkamad ay ku kala baxaan waa in la helaa maalin oo qofkii tabarta darnaa ee daciifka ahaa oo xaqiisa ka qaato midkii daalinka ah ee xoogga badnaa in la helo weeye maalinkaas lama helayo qofkii yidhaahda oo daalimiinta dadka laayey dhacay xoolahooda qaatay cirdigooda bannaystay ma la ciqaabi doono oo lalama xisaabtami doono waa qof caqli xumo ku hadlay wey alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa inuu u soo dejiyey kitaabkiisaba kutubta iyo rususha u soo diray in maalinkaa isagaa la rumeeyo loona camal fasho alla wuxuu leeyahy uma aataynaa muusa alkitaaba tamaaman cala aladii axsana wa tafsiila likulli shay وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون كتاب قال الله سبحانه وتعالى موسى وحن بان صدر نبي الله لي نحريس يهنون بان صدر كتاب بان أسودين سمالين كقيام الله رمي كلن قال الله سبحانه وتعالى سلو قد يار قربه الله رمي كوا بينينا قالوا ويا الله سبحانه وتعالى ولو شيء وقال الملأ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة قوم قال ذا إيه بيني لقاء الآخرة آخر عدي بين ساي عدا الله سبحانه وتعالى كقالوا دوي وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون waxay odhanayaan markii aanu dhimanno oo dhulka aanu ku baaba'no oo ku dhunno miyaa nolol cusubna loo soo celinaya alla wuxuu leeyahy waxay ku gaaloobeen qolada sidaa aaminsan inaan la soo celinaynin kulanka alla subxaana wa tacaala kuwa beeniye weeye ciddii aan rumayn inuu alle subxaana wa tacaala la kulmaayo oo uu hor istaagayo waxa weeye cid rabbigii ku gaalowday wey ilaahay gaalada wuxuu ku ceebeeyey inay ka shakisan yihiin kulankaa isaga ee aadka weyn alaa inahum fii miryatin min liqaa'i rabbihim waxay ka shakisan yihiin la kulanka rabbigood subxaana wa tacaala iyo hor istaagiisa ayayay ayay ka shakisan yihiin waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala aayadahaas markuu ku caddaynayo in isaga lala kulmayo wuxuu kaloo sheegaa in lala kulmayo maalinka kulankaasi dhacayaa laga cabira liqaa'a rabbihim liqaa'i illaah waa alla la kulankiisi waxaa kaloo la cabiraa qur-aanku cabiraa maalinka kulankaasi u dhacay oo maalinka qiyaame alla subxaana wa tacaala wuxuu sheegay gaaladu inay yihiin kuwa halmaansan kulanka maalinka ka dhex dhacay oo jinka iyo insiga waxaa lagu odhanayaa yaa macshara aljinni waalinsi alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuuna calaykum aayaatii wayundiruunakum liqaa'a yowmikum haada qaaluu shahidnaa calaa anfusina waxaa lagu odhanayaa jin iyo insiow miyaanay idiin imaan rusul idinkaga qisoonaya aayadahayga idiin sheegay idinkagana digaya maalinkan isagaa kulanka maalinkan dhacay waxay odhanayaan haah naftayadaan markhaati uga nahay alla ilahy inay noo yimaadeen waxaa alla subxaana wa tacaala leeyahay waaladiina ittakhaduu diinahum lahwan walaciban wagarrathum alxayaatu dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم kuwa ka samaystay diintoodii lahwiya lacib ka yeeshay oo halmaamay la kulanka alle subxaana wa tacaala alle wuxuu leeyahay iyaguna annaguna waa ka tegaynaa siday u halmaameen oo uga tageen inay u shaqaystaan oo rumeeyaan oo camalfalka maalinkan isagaa ayaan annaguna ka tegaynayo alle subxana wa tacaala leey aayadahaas iyo aayadaha la midka ah wuxuu alle subxaana wa tacaala inoogu sheegayaa qolada sidaa yeeshay inaanan annagu waddadooda marin inaan rumayno marka koowaad in alle subxaana wa tacaala lala kulmayo waa marka labaadee in loo diyaarsado maalinkaasi waxay u baahan tahay ilaahay wuxuu ammaanayaa kuwa rumaysan hor istaagga alle subxaana wa tacaala u diyaargaroobay oo camalfalay alle wuxuu leeyahay taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam taxiyada maalinka ay alla la kulmayaan taxiyadoodu waa assalaam assalaamu calaykum wey waxaa alle subxaana wa tacaala ka cabirayaa la kulankiisa maqaam in la hor istaagayo alle wuxuu leeyahay waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waxaa alle subxaana wa tacaala leeyahay wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nnafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa qofkii ka baqa oo u diyaar garooba maalinkaa isagaa alle rabbigii hor istaaggii naftana ka reeba hawada iyo waxa ay jeceshahay siday doonayso qofkaas wuxuu helayaa hoygiisa meesha uu ka hoyanaya janno weyn buu alle subxana wa tacaala leeyahay liqaagaas aadka u weyn waxaa laga cabbiraa qur-aanku card in alle subxaana wa tacaala addoommihiisa loo soo bandhigo ayagii ashkhaastoodii iyo acmaashoodii alle wuxuu leeyahay subxaana yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya maalinka isagaa rabbigiin baa laydiin soo bandhigay wax qarsoomayaan alle subxana wa tacaala ka qarsoomahayaay ma ay jiraan qofna kama dhuuman karay cidina kama maqnaan ay karayso waa la ysugu imaanay aayadaha iyo aayado la mid a buu alle subxana wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa oo inoogu celcelinaya erayga liqaa iyo maqaam iyo carb iyadoo nala ku sheegaya ma aha erayada aayadaha kale ee ka hadlaya qiyaamaha geerida kuwaasi baabkooda wey kuwaana waxay toos u cabbirayaan ina alle subxaana wa tacaala lala kulmayo oo aada u socotid maxaa nalaka rabaa marka taasi waxay is xasuusin inuu kulankaasi jiro inuu inaga horeeyo inuu ina sugayo inuu alla ku dhaaranayo fa ina ajala allaahi la aat waa imaanaya qofkii beeniya waa gaal waa khasaaray maxaa la rabaa marka maxaa maxaa hadduu jiro oo aanu kulmayno maxaa naloo ka baahan yahi maxaa nala ka rabaa alla subxaana wa tacaala ayaa inoo sheegaya waxaa naloo ka baahan yahi ilaahay subxaana wa tacaala farriin buu wuxuu usoo dirayaa addoommihiis addoommihiisoo dhan maahana qaar ka mid a kuwa rumaysan kulankaas kuwa kulankaa rumaysan kuwa aan rumaysnayn haddama rumaysna gaalaa la yidhaahdaayo waa khasaareeno ilaahay subxaana wa tacaalaa camalkooda aqbali mayo oo aakhiro naar bay leeyihiinoo warkooda waa cadyi midkaan rumaysan buu alle subxana wa tacaala leh la hadlay alla wuxuu leeyahay qul inamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddaas alle subxaana wa tacaala nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahy waxaad ku tidhaahdaa waxaan ahay bashar idinka oo kale ah dhanka addoonnimada idinkagama bedelni addoon idinkaoo kalea baan ahay waa lay dhalay sida laydiin dhalay waxbaan dhalayaa sidaad wax u dhalaysaan waa cunayaa waa dhaqanayaa idinkoo kalean ah halkaa basharnimada waa idinkaga mid ah laakiin waxaan idinkaga duwanahay waa la ii waxyoodaayo waxaa la ii waxyooday ilaaha aad leedihiin inuu ilaah quran yahay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid farriinta labada aan idiin sido waxa weeye qofkii rumaysan liqaa'a rabbi rabbigii inuu la kulmayo alla wuxuu ku leeyahy ma rumaysan tahay inay la kulmaysid inaad maalin ina hor istaagi doontid taa ma rumaysan tahay jawaabta qofka muslimka ahi haah wey waa rumaysana yaa rabb haddaba waa kan falyacmal camalan saalixan camal soo shaqee shaqaa lagaa rabaa camalan saalixan baa lagaa rabaa camalan saalixan camal saalixa baa lagaa rabaa ilaahayna u shariik yeeli subxaana taa wey maxaa marka la yska rabaa qiyaamaha iyo la kulanka alle subxaanahu wa tacaala waxaa loogu diyaar garoobayaa inaad hanti fahaysatid maaha in mansabkaagu fiican yahay maaha waxa keliya oo lagaa rabaa camal saalixa wey camalka markaad la timaado alle aad ku diyaar garowdid baad waxaa tahay mid diyaar garoobay alcamal alcamal waxa meeshaasi ka jira waa camal nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid xadiid ulqudsi ah oo rabbiguu ka warinaya subxaanah wuxuu leeyahay xadiidkii dheere xadiidi abi dar yaa cibaadii innii xaramtu adulma calaa nafsi ka bilaabanay wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu xadiidka aakhirkiis الله سبحانه وتعالى وحليه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أدومها يجيو إنما هي أعمالكم وعملكين waxa kaa soo horay wax kale ha ku talageli waxa kale ha ku tashan waxa kaliya aad ku tashanaysaa waxa weeye waa camalkaada innamaa hiya acmaalukum uxsiyahaa lakum waa idin aruurinaya xabad dhumi mayso ya faman yacmal mithqaala darratin khayran yara waman yacmal mithqaala darratin sharan yara qofkii quraanjaca wax la eg dhowracase wax la eg waxa ugu yar darra wax la eg oo khayra samaysta waa arkaya qofkii intaa in la eg oo shara samaysta waa arkaya waxba kaa dhumi maya waxba kaa baaqan maya waxba kaa baxsan maya waxba kaama maqna innamaa hiya acmaalukum wax kaloo aa ku talagelaysid ma leh uxsiihaa lakum uma uwafiikum iyaaha faman wajada khayran falyaxmad illaah waman wajada gayra dalika falaa yalumanni qofkii ku arka marka maalinkaa hela camal saalix ah oo uu soo shaqaystay salaad haysta oo soon haysta oo sadaqo haysta oo dikri haysta oo qur-aan akhris haysta qofkii intaas la yimaadaahi ilaahay ha ku mahdi ilaahaygii waafajiyey subxaanahu wa tacaala ilaahaga camalkaa ku aadiyey allah ha ku mahdi qofkii waxaan khayr ahayn kaa hela warqadiis oo dembi uu soo shaqaystay macaasi helaana falaa yalumanna ilaa nafsa naftiisa cidaan ahayn yaanu eedayn naftiisa cidaan ahayn yaanu eedayn macnaheedu waxa weeye dembi qof kale leeyahay lagu qabsan mayo waxaad adigu shaqaysatay un wey khayr qof kale leeyahayna lagu siin mayo waxaad adigu kasbatay wey haddii aad wanaag samaysidna adigaa naftaada wanaag u sameeyey haddii aad xumaan samaysidna wixii ka yimaadaahi adiga ayaa u qoolan adiga ayaa naftaada gabay camalku marka kaa wey alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun adduun iyo aakhiraba shaqeey shaqeey waxaa la yska rabaa shaqo laysu qarin mayo laysuma qarin aakhiraa jirta soo maaha waad imaanaysaa soo maaha dee adoo faramaran ha imaanin adoo faramaran maxaad soo doonaysa maxaad soo doonaysaa haddaadan shaqayn soo shaqee waqul icmaluu shaqeeye waxaad tiraa war shaqeeye shaqa la rabo ilaahiyo rasuulkiisa iyo mu'miniintu waa u jeedaa adduunkana waa laysu jeedaa aakhirana waa yowma tubla asaraa'ir yowma tubla asaraa'ir dalika yowmun majmuucun lahu nnaas wadalika yowmun mashhuud waa maalin dadkao dhan laysu soo aruurinayo waa madal laguma kala maqna waa madal ayu madal ah waa madal la yaab la weeye cajiiba wey cidi kama maqna waa laysku dhow waa laysugu soo dhammaystirmay qof kasta waxa uu la yimid iyo badeecada uu sito iyo camalka uu la yimid waa la arkaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam saasoo kale uu leeyahy icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliq shaqeeye shaqeeye qof kasta waxaa loo fududaynaya wixii loo abuuray kii jannada rag bay u fududahay naarta iyo dembiguna qaar bay u fudud shaqo ayaa la yska rabaa waqul icmaluu buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waman bata'a bihi camalu lam yusric bihi nasabuh qofkii camalkiisu la gaabiyo nasabkiisu la dheerayn mayo meelna ku geli waxa aad fuulaysaay waxaad dad kaga hormaraysaay waxaa ku hagaajinayahay waa camalkaaga hagaagsan waxaad eedaysidna camalkaaga xun wax kale ma jiraan meeshaasi cid gurmad ah oo kuugu imaan karaysa oo kaa badbaadin karaysa oo kaa fujin karaysa wixii ku qabsada oo aan camalkaaga ahayn camalkaas weeye midkaa lala tegaya alle subxaana wa tacaala agtiisa isagana weeye midka aad ku howlgelayso camalku meel kasta madaayiqda meelaha ciriiriga ah meelaha xaaladda culusi ay ka jirto waxaa kuugu imaanaya asaga waa saaxiibka waa garabka waa rafiiqa meel kasta oo ciriiri ka jiro adduunyadan waa wax kastoo laga baxayaa dhib maaha wuxuu hadday cusri maba leeda haddii ay aad ka baxaysid laakiin meelaha halisteeda iyo ciriiriga haddaad ku geshid aadan ka baxaynin midka kuugu imaanayahay camalka wey camalkaaga wey xilliyada uu ku imaanayo camalku geerida qofku marka uu dhinto qabrigiisa waxa ugu imaanayaa camalkiisa wey camalkiisa saalix iyo taalix ku yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay yatbacu almayita halaat maydka saddex baa raacaysa waa ehelkiisa iyo xoolihiisa iyo camalkiisa ehelkiisa iyo xoolihiisa waa iska soo noqonayaan wa yabqaa macahu camalu camalkiisa ku haraya qabriga halkaa waxaa kugu horayaay camalkaagii wey waxaa kaloo naloo sheegay qofku marka uu dhinto oo qabri oo la aaso oo imtixaanka la mariyo waxa uu imaanaya camalkiisii wey hadduu camal saalixa ahaa isagoo wiil dhallinyaraayo qurux badan suuradiisa leh ayuu u imaanayaayo wuu heshanaya haddii kalena shaab dhallinyaraa oo fool xun suurada isagoo leh ayuu u imaanayaa wuu iscaajinaya wuu ka nixinaya halkaa waxaa ugu imaanaya markaa dugsanaysa camalkaagii wey meesha cillada haddii lagaaga tago oo aad gurigaan ka guurtid oo aad halkaa tegtid halkaan haddaan ka guurno oo aanu halkaa tagno waxaanu wehesanaynaa camalka wey wax kale ma jira abulcataahiya waa isagii lahaa low qad raxilta can ilqusuur wa tiibiha wa sakanta laxdak lam tantafic ilaa bificlin saalixin qad kaana cindak mar haddaad harka iyo guryahan aad joogtid iyo ehelka dhexdiisa iyo aad ka baxdid oo aad laxdigaaga iyo aad geshid loxodkaaga lagu dhigo oo halkaa lagaaga soo tago faraha boorka inta laga boorki boorkii lagu rogayay ciiddii markii lagaa farxasho waa lagaa soo farxalanaya moogta markii halkaa lagu dhigo lagaa farxasho lam tantafic ilaa bificlin saalixin qad kaana cindak kuma ma nacfisan doontid halkaa waxna kuma tari doono ilaa ficil saalixa oo aad haysatay mooye waxaa kaloo baydka lagu wariyaa lam tantafic ilaa bificlin saalixin in kaana cindak had waxaan ficil saalixa ahayn ma ku intifaaci doontid ha isku hadlayn reer badan haddaa haysatay xoole haddaa hay- lahayd qurux haddaad lahayd carruur haddaad lahayd waxaasoo dhan ka kac waxa keliya oo ku taraya markaad qabrigaa joogtid waa camalkaaga isagaad ku farxi doontaa hadduu wanaagsan yahay isagaa kaa nixin doona hadduu xun yahay isaga hadda u tasho qof kastoo annaga naga mid ah halkaa wehel waa ugu baahan yahay waa cidlo wehel buu u baahan yahay waa ciriiriyo waasicin buu u baahan yahay waa mugdiyo iftiin buu uga- uga baahan yahay gaaja iyo haraad iyo oon baa ka jira cuntuu uga baahan yahay wax badan buu u baahan yahay iyo aan arag qabri qof aan qabri arag aan la qodayo aan dhex tegin oo qof la dhigayo oo ragi waa yar yahay allaahuma carruuraha waa laga yaaba maalin kasta waa la tegayay waana la hor istaagay meeshaas unbaa dadkii loo sii wada aabbayaashii baa la geeyey hooyooyinkii baa la geeyey eheladii baa la geeyey iyadaa lagu sii wadaa waa lagu kala hormarayaa laakiin lagu kala hari mayo qof adduunyadan iska joogaya isagoo odhanaya dadka baa tegaya anigu waa joogaya ma jiro waa lagu kala hormarayaa laakiin lagu kala hari mayo halkaa waa maxay waxaa ku anfacaya camal wey. camalka salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo khayrka iyo dikriga iyo qur-aan akhriska iyo kuwa weeye kuwa in anfacaya kuwa weeye kuwa halkaa wax ka taraya wax kale wax ka taraya male qofkii kale oo u qaba inay halkaas wax kale wax ka tarayaan ama wax kale ku mashquulaahi waxaad ogaataa inuu yahay qof siran qof kadsan inuu yahay meelaha madaayiqda ah ama ciriiriga ah ee uu iscaafka iyo gurmadka degdega ah iyo gaashaanka gargarka uu kula soo garab istaagayo camalka saalixa ah oo wax kale aanay wax ka tari karaynin waa siraadka markii la marayo inta siraad ku tashan mid cid kale ku taga ku tashan wallahi cid kale ha ku tashan camalkaaga aad soo shaqaysatay uun ambiyadiibaa allaahuma sallim sallim odhanay ilaahuna badbaadi nafsii nafsii taagan cid kale wax tari karaysaa ma leh aabba ku tali ku tali ma- ku tashan maysid qabiil nac cid kale nac iska nac waxaas sheekooyinkaasoo dhan waxa wax ku taraya camalkaagii saalixa ahaa wey allana uu ku dhaaranayo waa jahannamo korkeed waa biliij waa buundo saaran jahannamo korkeeda siraadka qof aan halkaa marinna wallahi bisu janno gelay qof ka joogi karaana male waa la maray waa la maray wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid qof idinka idinka mida waa ma jiro ilaa halkaa waa maraya alla waa ku dhaaranay ambiyadii baa maraysa iyaduna xaalkiisu waa adag yahayoo waxaa naloo sheegay haddee bilij caadiya maaha tinta inuu ka dhuudhuuban yaha naloo sheegay seefta inuu ka afbadan yaha naloo sheegay kalaalib iyo biro ku dafaya oo kaa tuurahaya madxada inuu yahay oo siibanayo oo cagto aanay ku sugnaanaynin baa naloo sheegay waxa kaliyo aad ku sugnaan karaysaa mugdi inuu yaha naloo sheegay camalkii saalixaa wey meesha iyadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tiriyey dadku say u marayaan qaar baa sida dabaysha u maraya qaar baa sida hillaaca u maraya qaar baa sida cajaawiid alkhayl warikaab fardaha wan wanaagsan iyo awrto iyo ku marayo qaar baa ragga xoogga la ordaya qaar baa muxuu ugu dambaysiiyey tajrii bihim acmaaluhum tajrii bihim calaa acmaaluhum waxa la ordaya qof kasta la ordaya ee midka hillaaca hillaaca saaray oo kan dabaysha saaray waa camalkiisa camalka wey qof kasta wuxuu diyaarsaday wey mowqifka isaga iyo xarijka camalka wey waa meesha alla subxana wa tacaala yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim waa maalinka aad arkaysid mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ah nuurku hortooda iyo midigtooda ayuu maraya ciddii aan soo shaqaysanay meeshaasi nuur ma leh waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur munaafiqiintii iyo gaaladii iyo taariku salaadkii iyo kuwa aan nuurka lahayn meesha iyada af labadiiba yeeraya waa dhawaaqaya يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا مالك أي دواقيان منافقين تا رقاها يا منافقات مؤمنين تا دواقي محي كربا waxay leeyihiin noo noo kaaj na suga aanu idinla ifsanne aanu idinla ifsanne if bay doonayeen iftiin bay doonayeen waxaa lagu yidhi gadaal u noqdo adduunyadii aada halkaas baa lagala yimid camalka inta u noqotaan nuurka xagga ka soo qaata faltamisuu nuura miyay kas u noqon karaan ma noqon karaan maya adduunyadan fursaddan waa mar qofkii ka tagaahi kuma soo noqdo rabbi irjicuun socon mayso haddii layska yeelayo rag baa laga yeeli lahaa laga diid soo ma haddaad marka fursad haysataa jaanis haysataa kanaad waqtigan hadda aad haysatid baad hay- weeye kan soo socda ma ogid inaad gaari doontid kii ku dhaafay ku dhaaf midkaanaad hadda go-aan baa gaari karaysaa acmaasha ayaad bakaaraysan kartaa waad samayn kartaa waad tashan kartaa waad yeeli kartaa laakiin haddii aad tegtid waxa aad samaysatay baad goosanaysa haddii aad seexatay waqti albidaar xilligii la beeranayay haddii aad ma farxi doontid camal saalixa kuma farxi doontid nebigu calayhi salaatu wassalaam marka xadiidi xadiidi qudsi iyo xadiidi abi hurayra siyaamka wuxuu leeyahay lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa saa'imku wuxuu leeyahay laba farxuu farxi doono idaa afdara farixa bifitrih markuu afuro ciidayo waa ku waa ku af- waa ku faraxsan yahay afurkiisaas wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmi laqiya rabbah rabbigii markuu la kulmo muxuu ku farxi doonaa soonkiisuu ku farxi doonaa wax kale kuma farxi doono xoolaad shaqaysatood ku mashquulshaada ku farxi doonin saaxiibo aad lahayd baadan ku farxi doonin ehello kale aadan ku farxi doonin wax kaloo aad waqti gelisay baadan ku farxi doonin waxa keliya aad ku farxaysa waxa weeye muxuu ku farxayaa qofkaasi markuu rabbigii la kulmo soonkiisii uu soo soomay buu ku farxayaa. oo dadkan le haa umuqra'u kitaabiya odhan doona waxa ay ku farxsan yihiin oo dadka ay tusayaan ay dadka tusayaan waa camalkii saalixa ahaa oo ay soo shaqaysteen wey camalkaa saalixa ah waxa uu ku farax gelin doonaa oo aad ku farxi doontaa waxa weeye marka qiyaamaha la tago oo kitaabada laysu dhiibo kulligeen hadda mu'alifiin baan waxbaan qorayna anfaast waa la tirinaya waa tirsanyihin waa qoraya kitaabkii aad qoranaysay baa lagu soo bandhigay asaga ayaad qaadanaysaa wixii aad ku aragtid baadna wax ku qaybsanaysa farxaddaadu waxay ku xidhan tahay sidaad hadda wax wanaagsan ugu qortid khasaaradeennuna waxay ku xidhan tahay sidaannu ugu qorno waxaan waxbana tarayn alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wawudica alkitaab فترى المجرمين مشفقين مما فيه kitaabadii baa lasoo dhigay bal mowqifkaa fiirso dadkii maaragtay waa la qaybinaya kitaabadii marka waa lasoo rasaynaya ninkii marka mujrimka ah waa kalkalaya yani mushfiq waa baqaya waa cabsanaya waa walwalsan yahay talow maxaa ku qoran buu isleeyahay wuxuu falay buu ogyahay wuxuu falay buu ogyahay wuxuu bi'iyey buu garanayay maalinka qiyaame laysma yeeli yeeli karo qofna xaqiiqada iskama indha tiri karo wuxuu sameeye ma beenin karo marka ma waa waa walwalsan yihiin markii laysu dhiibo wayaquuluuna yaa waylatanaa maa lihada alkitaab markay akhriyaan waxay odhanaya hoognaye war kitaabkaani muxuu ahaa laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaahaa kama tegin wax yar wax weynna kama tegin ilaa waa koobay say ahayd buu u soo arooliyey alla wuxuu leeyahay wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabbuka axada waxay heleen wixii ay soo shaqaysteen oo aan mir ka maqnayn iyagoo diyaarsan waxaa soo shaqaysatay miyaanay sax ahayn marka waa alla subxaanahu wa tacaala markuu xadiidu qudsiga inoogu leeyahay innamaa hiya acmaalukum innamaa hiya acmaalukum waa camal waxaad galabsatid waxaad shaqaysatid baad leedahay sidaad adigu markaa u hagaagsatid ayaa ayuu xaalku noqonaya mawaaqifta uu gurmadka camalku uu kula imaanayo ee aad ku farxaysid cid kalena aadan isku hadlaynayn waa hor istaaga alle subxaana wa tacaala qiyaamkii aanu ka sheekaynaynay markaad soo hor istaagaysa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maa minkum min axadin ilaa wayse yukallimuhu rabbuh qof idinka idinka mida ma jiro ilaa rabbiguubuu la hadlaya laysa baynahu wa baynahu tarjumaan riwaayada bukhaari waxay ku dartaa walaa yaxjubuhu xijaab tarjumaanna idin- iyadoon idiin dhaxayn xijaabna gadaal uu kaala hadlayaan aanay jirin waa liqaa foolka fool ah toos ah markaa qofku xaaladda iyada ahi xaaladda waa ku adagta cid kasta oo meel ciriiriya gasha waxay u baahan tahay garab talow maanta yaa hareertaada taagan yaa garabkaaga taagan dadku waxay isku waxay isweydiistaan war maanta garab baan kaaga baahan xaaladdu waa igu adag tahay maanta garab baan kaaga baahan yacni dhinacayga inaad soo istaagtid baan rabaa garabkayga inaad ku jirtid baan rabaa qof marka harti inaad dhiiri gelisid waxaad odhanaysaa waa ku garab taagana waxaa sameeya anaa ku garab taagana Ah. hebel baa la garab istaagay waan garab istaagnay waaniga ku garab istaagay garabku waa meesha layska xoojiyo waa meesha ay uu ka yimaado gurmadku laga fisho wey hareertaada hareerahaada yaa hareerahaaga jooga Wuxuu ku- qofku wuxuu- wuxuu wuxuu aaminsan yahay qabiil badan baa hareerahayga jooga qaar baa waxay leeyihin, saaxiibadaydaa hareerahayga jooga rag baa hareerahayga jooga waxaasoo dhani waa waxaa tarmaya qofka marka markuu halkaa soo istaago waxaa iska dabiici ah xaaladdu waa adag tahay inuu gurmad bal hareeraha hareerihiisa inuu fiirinayo shaki la-aan inuu hareerihiisa eegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inoo sheegay fayanduru aymana min midigtuu eegaye talow yaa midigtiisa taagan yaa midigtaada taagan ma qofaad abaal u gashayba ma midaad dhashayba ma mid ku dhalayba ma tol iyo hel kalaa ma ma ilmo aad dhashay oo wanaagsanaabaa maya ku tashan mayse falaa yaraa ilaa maa qadama min camali falaa yaraa ilaa maa qadama min camali ilaya nabigu calayhi salaatu wasalaam hareerihiisa ku arki mayo wuxuu hormarsaday mooye oo macayin waxaa u hor min camali ee camalkiisa ah wixii uu shaqaystay wey bidixduu eegaya falaa yaraa ilaa maa qadam hareerahaaga waxa soo tubanaya iyagii wey salaadii wey soonkii wey sadaqadii wey sakadii wey waxaa weeye waajibaadkii iyo sunantii iyo mustaxabaadkii iyo dikrigii iyo jaar wanaaggii iyo xusnulkhuluqii iyo yaa ka sheekayn kara wey albaabada jannada ee aadka u badnaa kuwaa weeye ama waa xumaantii kale haddaad xumaan samaysayna iyadii baa kuu imaanaysa iyadii baa kuu imaanaysa iyada ayuu horshee marka ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy markaasuu eegayaa hortiisa falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhi naar waxaan ahayn oo hortiisa taagan waxaan naar ahayn ku fattaquu nnaara walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin ayiba naarta wax iska xijiyey wa naarta wax iska xijiyey wiqaayadu waxa waxii- waxa kaa xigsada oo kaa xijaabka kaaga noqda wiqaayo naarta ka samaysa waxaad isaga ilaalisaan samaysta xabba timira oo laba loo kala jeexo loo qaybiyey qaybteed baa allah ka dhigay xabba timira qaybteed naar bay naga xigsanaysa hadda waa xabad waa timir waa xabad naga hadda timirta cunaba uma naqaan qudaar ahaan iyo in la isaga cuno oo lagu afuro oo subaxii aroortii la cuno oo timir saaka hadduu qofni inta ku geeyo kii maanta qada qadaan ku siinayo waa kuma- ay marta qaadanta uu timir kuu keeno meesha u fadhiyays ilaa uu qada ka keenayo ma aaminsanin inuu qada ku siiyo ama waa ku cashaysanaya ima uu ku yidhahdo xabad timira laakiin ogow jeexeed weliba baas naar bixi naar naartu wax caadiya maaha naartu waa maxay waa naar inay naarta ha ku filan alla subxaana wa tacaala uu leeyahay rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzaytah inaka man tudkhil innaara faqad akhzaytah ilaahu qofkaad naar geysay waa hoojis ilaahina ma naaro qofkii naar la geeyey naartaasu marka kaa xigsanaysa sa- jannana sabab bay kuugu noqonaysa waa la faman zuxzica can innaar qofkii naara laga badbaadiyo wa udkhila aljannata janno la geeyo faqad faaz meeshii la doonaha lagaa seexiyo mar haddii janno albaabkeeda aad geshidoo aad bannaanka ka soo xarootid janno nixmo wey meesha doonta ka gal meesha aragti ka gal qofkii janno galay ilaah jannana gee taa marka waxaa weeye waa waa waa camalkaasaa lagu tegaya qofkii nin waaye xaba timir ahta xufalaya waah waxba waah fabikalimatin ayiba hadal wanaagsan ha yidhaahdo assalaamu calaykum dheh dadka u ducee jazaakum allahu khayran dheh bariid iyo hadal wanaagsan kula hadal kelimada ayibka ah kelimada ayibkaana waa sadaqa wey macruufka oo dhan ha xaqirin waxba ha xaqirin kelimad kastoo wanaagsan ood ood qofka aad ku oranaysid sadaqa ayay u noqonaysa acmaasha marka saalixada ah midda weeye midda lagu badbaadayo midda laysaga baahan yahay taa wey alla wuxuu leeyahy watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa adduunyadaana cidna joogi mayso ha is oronin sanadka dambe aad toobad keeni doontaa markaad odayowdid baad xaroon doontaa laba arrimood adiga damaanad uma haysanno horta inaad oday noqon doontid yaa kuu damaanad qaaday inaad weynaan doontidoo toddobaatan siddeetan sagaashan sagaashan iyo shan inaad gaari doontid damaanad ma haysid maba haysid taa damaanad ma haysid tan labaada haddaad sagaashan iyo shan toddobaatan siddeetan aad gaartid inaad toobad keeni doontid oo acmaasha saalixada aad gurbisan doontid yaa kuu damaanad qaaday taana damaanad uma haysid kaba soo qaad inaad sagaashan gaartay meeqa sagaashan asaasaqa jooga oo hadduu raba taariku salaad ah waa buux joogi karaan kuwaa marka inaad ka badbaadaysa yaa ku ogeysiiyey hadda intaad yar tahay baad ka shaqaysanaysaa camalka saalixada gaariduna ma kala taqaan mawdku waa u jeednaayo cidna ceshan mayo oday buu dilayaa ayeeyuu dilayaa wiil dhallinyaraayoo curdana oo qurux badan oo wanaagsan oo waxa weeye murqihiisa eegaya oo dhinacyadiisa eegaya oo labiskiisa eegaya oo kabihiisa eegaya oo lugihiisa fiirinaya buu asna cunayaa ilma hadda dhashay buu cunayaa curdankuu cunayaa kuwa waaweynna waa cunayaa wiilkii dhallinyaradaayoo arkay odaygii awowgiisa ahaa oo soo gotay oo guxush noqday oo sagaashan hadduu rabo dhaafay oo usha ku tukubay iyo lug saddexaad samaystay labadii lugood ku filnaa waayeenoo mid saddexaad oo araggu maaragtay eh, humaags waa kee markuu rabo inuu wax fiiriyo arkay wuxuu yidhi awoowow maxaa malakumood miro u bislaaday yacni odayguu u dardaar warinayaa moogta odayguu u dardaar warinaya alla awoowow maxaa u bislaaday biyo malakumood miro maxaa u bislaaday wuxuu yidhi awoow curdankana waa ku cunaa biyo bisayl lama sugto malakumoodku moodku curdankana waa ku cunaa kaasaa marka ina sugayo hadduu taa ina sugayo caawaba ka bilow adiga saacaddan hadda tanaan haysanaa tan saacaddan ahay waxaad qabsan kadhid haddaa werdin kadhid astakfirullah odhan kadhid subxaan allah odhan kadhid allahu akbar odhan kadhid haddaad haysataa maalin waxaa jirta aad hadda way fududahay inaad subxaan allah tiraahdo hana yasi atuhuuru shadru liimaan walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan subxaana allah walxamdu lilah tamla'aan iyagoo iswata ama tamla'u mid kasta gaarkeeda maa bayna asamaa'i walard cilyo dhul inta udhaxaysa bay gaargaar u buuxiyaa ama labadoo iswata buuxiyaa subxaana allah walxamdu lilah maxay kaa gadanta meeqo waqti bay u baahanta kun goor laba kunoo goor shan kunoo goor lix kunoo goor baa odhan kadhaa dikriga inaanu la nimaadno dalabatu cilmigu iyo salafku ridwaanullaahi calayhim asxaabu rasuulillaah iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii iyo salafka waxaa lagu yaqaanay dad cibaaday ahaayeen dad cibaaday ahaayeen dad khushuuc bay ahaayeen dad salaad bay ahaayeen dad dikri bay ahaayeen haddaad akhridid la yaab baad arkaysaa tusaale waxa weeye kitaabka qur-aanka iyo dikriga iyo wardiga waxay ku ahaayeen sida aanu anagu mobeelka ku nahay si tab tab maaragtee si mobeelka adigu ma ku taha indhaha markaa kala qaadi hurdada kasoo toosid waxa u horeeya kugu soo dhaca muxuu yihi isweydiihi adoo indhaha ilna isku haya midna kala qaaday isagiibaa haabanaysa isagiibaa raadinaysa waa furaysaa waa gelaysaa wuu ku seexinayaa wuu ku soo toosinaya adkaar adkaar annowm waa asaga adkaar markaa soo toosina waa asaga istiqaad min annowm markaa waxaa kan la yidhaahdo salaada ka baxdid waa asaga markaa usii socoto waa asaga si ma sidaasoo midna arag miyaad ka habaabaysaa hadda moobeellada dadku say ku yihiin saasoo kale kitaabka qur-aanka ku ahay haddaad aragtid marka hala yaabin iyadoo la leeyahay maalinkiibu qur-aanka laba goor dhammayn jiray ama saddex goor dhammayn jiray haddaa axada salaf akhriyid ha yaabin haddaad aragtid asagoo la leeyahay saddex beri buu ku dhammayn jiray isbuuc buu ku dhammayn jiray bil buu ku dhammayn jireen ha yaabin dad annagoo inala mid ay ahaayeen sida aan u akhriyayno moobeelka bay u akhriyayeen haddaad bal adigu tijaabi hal asbuuc tijaabi waxaad tijaabisaa hal asbuuc inta wakhtiga aad ku bixisid hal maalin hal maalin wakhtiga aad ku bixisid inta daqiiqo mobeel eegidii akhrinta kaaga baxda fiili halkaa maalin qur-aan saacadihii ku baxayey fiilintiisa qur-aan ku akhri inta aad shaw jadhid baad arki lahayd taa marka markay ahlu cibaada saa u ahaayeen annaguna aanu doonayno ilaahay haynoo kase hanaga aqbale inaannu noqonno kuwo salafkii ridwaanullaahi calayhim waddadoodii ku taagan waxaa la rabaa inaannu u wada qaadanno wixii ay wada qaateen dhanka caqiidada waa sax inaannu salafiyiinka noqonno oo hadda qofkii caqiidadiisu ay xun tahay mubtadic baa la yidhaahdaayo waa khasaaray sidoo kale acmaashana inaannu ka noqonno iyo hadyiga inaannu dhaqankooda aannu ka noqonno oo aannu siiradoodii akhrisanno si aannu kutubtooda caqiidada ay ka qoran aanu akhrisanayn aannu siiradooda u akhrisanno oo dhaqankoodii aannu akhrisanno oo hadyigoodii masaajidda iyo dalabulcilmiga iyo habeenkii iyo maalinkii ha kutubta salafku ridwaanullahi calayhim axaadiista ay ka jamciyeen waxaa ka mid ah kutub cali camalu lyowmi walleyla camalu lyowmi walleyla kitaabka maxaa camalu lyowmi walleyla shaqada habeenkii iyo maalinkii haddaa furtid adkaar iyo dikri iyo awraad baa ugu tegaysid ugu tegi maysid yacni shaqooyin kale oo haddee shirkad la maamulayo ama xafiis la fadhiisanayo ama xoolo la xamaalayo ama guryo la dhisayo ama ugu tegi maysid camalkan waa maxay camalka uu ka sheekaynaya waa maxay camal waa camalkii jannada lagu waa kii haddar aanu lahayn wallahi baan waxaan asaga ahayn usoo waxtarayn camalkaasaa ku qoran camalkaasayna salafku ridwaanullaahi calayhim ay hayeen taabaa la rabaa marka inaanu dhammaanteen samayno macallimiinta qur-aanka qur-aanka dhiga cilmiga sharciga culummada akhrida ardada ka akhrisata kuwa masaajidda ku jira inaanan u fahmin keliya wacdiga iyo dikriga iyo qalbigoo la jalciyo iyo khushuuca iyo qur-aan akhriska iyo salaatuleylka iyo in in keliya ay leeyihiin dad khaas ah ama in un lagu booriyo caamada lagu booriye dalaabto cilmigu aysan arrinkaa ku jirin taasi fahankaasi fahan saxa ma ah annagaa la rabaa inaanu cid kasta kaga horeyno annagaana la rabaa inaanu isu kaalmaysanno هذا والله أعلم سبحانك اللهم أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته